Magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa laga hirgeliyay iskuul lagu barto kombiyuutarka iyo caafimaadka, gaar ahaan xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. Yuusuf Bashar Diinle, maamulaha Iskuulka Culuumta Kombiyuutarka ee Horseed, ayaa ka waramaya ujeedka loo hirgeliyay iskuulkan cusub.
fikraddan ah in aan ka furno xaafaddan horseed xarun lagu barto cilmiga kombiyuutarka waxay igu dhalatay waa fikrad waqti hore igu dhalatay oo aan ahayn mid hadda maaragtay bilow ah waa fikrad aan muddo aan soo waday barnaamijkeeda iyo balaaniskeeda ugu dambeynna suura gashay sanadkan cusub ee laba kun labaatan iyo saddex tos inuu u furmo xaruntan lagu barto cilmiga kombiyuutarka iyo teknolojiyada noocyadeeda kala duwan maasha allah horta xaafadan horseed waa xaafad ka mid a xaafadaha degmada jowhar waana xaafadda ugu qadiimisan xaafadaha degmada jowhar waa xaafadda ay ka soo aslameen dhammaan afarta saddexda xaafad kale soo marka xaafadan bulshada ku nool waa bulsho horta magaalada jowhar marka loo fiiriyo ah dadka bulshada inta badan waxbarashada xaggeeda u badan haddii loo fiiriyo maaragtay arday ahaan iskuullada magaalada ku yaalo machadyada aadkii aadku waaweyn ee dowladda ay maamusho ardayda ugu badan ee maanta wax ka barato waa ardayda maaragtay xaafadda horseed degan soo marka maasha allah maalintaa furnay ilaa maanta waxaan dareemaynaa iskuulka inuu yahay iskuul aad iyo aad looga baahnaa goobta aan ka furnay sidoo kalena bulshada ku dhaqan xaafadanna si weyn ayay noogu soo dhaweeyeen
qaar ka mid a ardayda wax ka baratay iskuulkan ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin iskuulkan loo hirgeliyey magacayga waa caafi cabdiqaadir xasan nuur oona ardayda ka mid ah iskuulkan dhigata kombyuutarka waanu ku mahadsanyaha macalinka noo keena fikraddan oo noogu keena xaafadeena horseed waxaa dhihi lahaa macalin intaan inka badan waa awoodaa hore u soco magacayga waa maxamed daahir maxamed oo waxaana ka tirsanahay ardayda ka barato kombyuutarka horseed kombyuutar wayna mahadsan yihiin macalimiinta fikraddanken fikraddan leh waayo aaday oo noogu dhow yahay horey maysan jirin kombyuutar sidaa noogu dhow waxaana ku dhiiranay dhowaanshaha oo kombyuutarka noo dhow yahay kombyuutarka waxyaabo badan ayuu naga caabinayaa maanta waxaan aragnaa ilaa maqaayadaha kombyutara laga isticmaalaa sidaas darteed kombyutarka ardayda muhiim ayuu u yahay wayna mahadsan yihiin macalimiinta iyo dhammaan waalidiinteenna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacii waa raxma cabdulaahi yuusuf oo ka tirsan ardayda iskuulka horseed kombyuutar waan soo dhaweynayaa macalinka iskuulka nooga furay iskuulka horseed waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaana ka mid ah ardayda ugu horreysa ee iskuulka waxaan rajaynayaa waxbarashada inaan heer sare ka gaarno waanu ku mahadsan yihiin macalimiinta